dalkiidinka qarsibay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan u wanaagsan walbaa joogtaan isi kastoo maqalkiin idiin soo gaariyaba ku soo dhowaada barnaamijka xulashada warasada xilli kastoona kala maqashada marka laga reebo habeenaba jimcaha wakhtiguma xumo ahaadee dadka xun
xilli waxaynu joognaa xaajadu gurracan tahay dadkuna badi xujaaliyu xadhig lama sitaan yahay xilli waxaynu joognaa ninkaad xaliya maantaba xarragada u soortood siisay doobi xoor badan inuu xamagga kugu dhego xilli waxaynu joognaa xaabsoo cun mooyee laga tegay xishoodkii xilli waxaynu joognaa xaaraami eed falay xigta lagu difaacoon la xusuusan aakhiro xilli waxaynu joognaa xawaaraha damaacigu xiddigaha ka sara maray xilli waxaynu joognaa ninkii xoola boobaa xumaanta u adeegsado xilli waxaynu joognaa dilka iyo xasuuqiyo xinjiraha ku dhaashiyo xadgudubku uu kufaan yahay xilli waxaynu joognaa nin xafida ammaanada nin xadaa ka mudan yahay xilli waxaynu joognaa xaaladda ay ku sugan tahay ummad aan xogteed qabin ama aan xisaabtamin xoog lagu maquuliyo wakhtiguma xumo ahaadee dadka xun ilaahay waxba kama xumaadaane dadka xun
mar kale kulan wacan u wanaagsan waa arbaco khamiis ay soo gelayso taarada ku astiisan tahay saddex iyo labaatanka bisha tobnaad ee oktoobar sannada labaatan toban iyo sagaal qodobada caawa barnaamij aan kusoo qaadana waxaa qayb ka noqon doona guddiga doorashooyinka deegaanada galmudug ayaa maanta soo gaaray dhuusamareeb kulamo ay la qaateen wasiirka arrimaha gudaha waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiib yaalo kulamo laisku fahmayo caawa dhuusamareeb ka socda waxyaabaha kale caawa barnamij aa ku dhegaysan doonteen waxaa qayb ka noqon doona ra-isul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa qaabilay wafdi ka socda qaramada midoobe iyo midowda afrika kulan ayay ku yeesheen muqdisho waxyaabaha looga wada hadlay faahfaahin ku saabsan ayaan goorow idiin soo gudbi doonaa waxyaabaha kale caawa barnamij aa ku dhegaysan doonteen waxaa qayb ka noqon doona dowladda federaalk soomaaliya ayaa ku hanjaabtay tallaabo ka dhana cidda musuqmaasuq ku sheegta soomaaliya laguma kalsoonaan karayo waxba looma dhiibi karayo waxay saxeexaan warqadda kama kama faa'iidoodu warqadda maaha faa'iidoodu baa boqol jeer la yidhi dhulkana ku qoran tuugta ugu waaweyn wayaan baa la yidhi ya boqol iyo afar iyo siddeetan waddan oo oo la reergareeyay baa cis walba laleeyahay soomaalida waddamos korrupt maskaxad maxkamaddaan geynayna wallahi bilahi waxaan idiin soo gudbi doonaa faahfaahin ku saabsan waxyaabaha kale caawa barnaamij aa ku dhegaysan doontiin waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta garan ayaa maanta wuxuu magacaabay agaasimayaal ka mid noqonaya golaha wasiirada waxaan idiin soo gudbi doonaa faahfaahin ku saabsan waxyaabaha kale caawa barnaamij aa ku dhegaysan doontiin waxaa qayb ka noqon doona aqalka sare baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa kulankii labaad galfadhii lixaad maanta ku yeeshay muqdisho dooda adag ayay yeesheen waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal qaar ka mid a qudbihii xildhibaanada aqalka sare maanta ay jeediyeen waxyaabaha kale caawa barnamij aa ku dhegaysan doontiin waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka qaybgalay furitaanka shirka iskaashiga ruushka iyo waddamada afrika ay ka socdaa magaalada soji ee ku taala galbeedka waddankaasi ruushka taliska ciidanka booliiska ee dhuusamareeb ayaa ku dhawaaqay howlgal ka dhanaa dadka amnidarada ka wada dhuusamareeb waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiibiya howlgal caawa ka socda dhuusamareeb sidoo kale barnaamij waxaa ku dhegaysan doontiin xubinta aad ku xiisaha badneed ee kalamaan qaybaha dambe barnaamij caawa ku dhegaysan doontiin heystaan tebinta iyo diyaarinta barnaamijkan waa anigoo xasana saaxiibkii cumar ahmduraahim soxeefaya barnaamijka caawi farsamaynaya waa mar kale iyo xulashada waraysyada
miyaydaan wax isqabto
habya wanaagsan ayaan leena saaxiib yaal kusoo dhawada barnamijkan waxaan ku bilaabayaa magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ahna sidoo kale caasimada gobolka gaduud ee bartamaha soomaaliya guddiga farsamo iyo dhismaha galmudug oo ay dhowaan soo magacooday wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibshinta ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta waxay soo gaareen magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug guddigan ka koobnaa saddex iyo toban xubnad ayaa waxdiyaarad qaas ah looga soo qaaday magaalada caasimadaah muqdisho ayadoo xilliga ay ka degayeen garoonka diyaarada dhuusamareebna ammaanka garoonkaasi si weyn loo adkeeyey soo dhaweyn kadib wafdigan waxaa loo gudbiyey xarunta ay ka socotaa howlaha doorashada iyo qabqaabada ee lagu magacaabo shirka loo ku tala galbeedka magaalada dhuusamareeb ee galmudug wararka naga soo gaara dhuusamareeb ayaa sheegaya in xubnaha guddigan ay kulamo ay la yeesheen wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibshinta dowladda federaalk soomaaliya oo magaalada dhuusanbareeb ee galmudug u jooga xalinta khilaafka ka dhashay soo magacaabistooda taas oo ee, madaxa xukuumadda galmudug iyo culamo kusugan dhuusanmare ay sheegeen inaysan aqoonsanin guddigii doorashooyinkii ay magacawday wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibshinta dowladda federaalk soomaaliya maanta dhuusanmare soo gaaray sidoo kale waxaa lasoo sheegayaa in galabta ilaa caawa ee kulamo ay la qaateen waxgaradka deegaanka iyo sidoo kale qaar ka mid ah eh, xildhibaanada eh, labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya kuwaasoo ku sugan magaalada dhuusamareeb ee galmudug waxaana hadda wixii ka dambeeya ay gudageli doonaan xubnaha maanta soo gaara dhuusamareeb ee suxulista xiliiska xildhibaanada labaad ee galmudug guddiga farsamada iyo dhisitaanka galmudug oo ay magacawday wasaaradda arrimaha gudaha ayaan la ogeyn qaabka ay u shaqayn doonaan maadaama uu muran iyo diidmo oo ka dhashay magacaabistooda taasoo ka timid dhinaca hogaanka oo la suno iyo qaarka musharaxiinta ee u taagan xilka madaxtinimada ee galmudug shalay ayay ahayd markii madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakar cali xasan oo magacaabay guddi doorashooyin iyo xalinta khilaafaadka ee galmudug waxaana tallaabadaasi loo arkay ee mid dhalisay khilaaf hor leh oo ka taagan dhismaha galmudug loo dhan yahay Ee, sidoo kale waxaa caaway ee dhuusamareeb ka dhacay kulan u dhexeeyay ee madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir al xasan wuxuuna kulan la qaatay ee, guddigii uu shalay magacaabay kaas oo ku sheegeen ka shaqayn doonaan ee, dhisidda galmudug iyo khilaafaadka ee deegaanada galmudug Ee, sheekh shaakir oo warbaahinta kula hadlay dhuusamareeb islamarkaasna qodobad ka horjeedinayay ee, fadhi ay fadhiyeen xubnihii uu u magacaabay guddiga doorashooyinka xalinta khilaafaadka ee galmudug ayaa sheegay in guddigan uu soo magacaabay ay waafaqsiyen dastuurka galmudug iyo kan dowladda federaalk soomaaliya kii ay soo magacaabdeen wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibshinta dowladda federaalk soomaaliyana uu balmarsan yahay sharciga wadanka u yaala sida dastuurka ee galmudug iyo kan dowladda federaalk soomaaliya maanta oo taariikhdu tahay saddex iyo labaatanka bisha tobnaad labada kun sagaal iyo tobanka ee, waxaan ku kulannay halkan guddigii farsamada doorashooyinka doorashada iyo xallinta khilaafaadka galmudug oo la magacaabay alxamdulilah ilaaha mahadda iskalena makaniyey inaan galabta halkan ku kulanno annakoo ka fakarayna una gogol xaarayna ee, galmudug isku meel ujeedda galmudug mid ah galmudug walaalo ah galmudug isjecel galmudug ee, wax wada samaysanaysa waxaan leenahay ee, u dardaarmaynaa guddiga marka ugu horraysa ilaahay cabsidiisaan u dardaarmaynaa wax kastoy samaynahayaan inay noqdaan wax sharciga islaamka waafaqsan oo ilaahay ugu dhowaanahayaan inay noqdaan ummaddana ugu adeegayaan maadaama loo doortay inay ummadda u adeegaan oo u khidmeeyaan shaqo culus ha idin taalla dhuuxii la soo saaro gelmudug laga soo saaraa tihiin laguna soo saaray si dastuuri ah oo dastuurka dowladda federaalka iyo kan galmudugba waafaqsan shaqadiinna hadda ka bacdina waa inay waafaqsanaataa dastuurka waa inay waafaqsanaataa oo hadafkiina aad ku gaartaan wixii lagu laysku ogaayo lagu mucaahadooday shaqadiina aad ku hagtaan adinkoo horta soo dhiganahaya sida ay idiin bannaynayso waxa ummaddu ku istilaaxday oo ay wada qoratay oo ama ha ahaado dastuurka federaalka ah ama ha noqdo dastuurka galmudug intaba ilaalintiisu waa korkiina inaad ilaalisaan alxamdu lilaah rabbi alcaalamiin mar haddii guddigii aad ee, laysu kiin keenay oo galabta ilaahayna makaniya halkan ee, runtii shaqadiinnii si aad u sii guda gashaan marka hore waa in baarlamaankii haddana yacnii ee, aad martaan markii baarlamaankii hawsha ou baasgareeyana shaqadiinnii iyo adinka inaad mas-uuliyiin samaysataan ka bacdina ummaddii mas-uuliyaddeeda in aad u istaagtaan la idiin igmaday aad khidmadeedii qabataan marka aad iyo aad ayaan arrintaas idinkugu sii boorinayaa ilaalinta cahdiga iyo ballanka iyo dastuurka lagu ballamay oo yacnii ee, shaqada ishaarahaya oo caddaynaya aad iyo aad waxaan ku dadaali doonaa biidni illaahi alkariim in ee, galmudug maamul ay u wada dhan tahay oo ay isugu timaaddo galmudug ay ka dhacdo caasimadiisa taasaan rajaynaynaa waxay ahayd halkan waa ogtihiin oyna tahay caasimadda galmudug meel amni ah oo khalkhal uusan ka jirinin marna ayay ahayd haddana sidii inay sii ahaataan rajaynaynaa amnigana si fiican loo sii xoojiyo dowladda federaalka soomaaliya oo annaka naga gacan siinaysa insha allahu alkariim oo aan ka rajaynayno inay nagu garab istaagto samaynta maamulka galmudug iyo eh, sugidda amniga galmudug caasimadda si ay siday isugu yimaadeen oo ugu midoobeen oo shirkii dib u heshiisiintu oo uu ku soo dhammaaday kanina inuu si wanaagsan oo ka sii wanaag badan ka sii muwaafaqo badan inuu ku dhammaado ayaa rajaynaynaa biidni illaahi alkariim Eh, mas-uuliyiinta had- doonaya inay galmudug mas-uul ka noqdaan oo musharaxiinta ah ayakuna ay yimaadaan oo ay soo xaadiraanoo ay ogaadaan sida wuxu dhacahayaan sida eh, doorashadii u dhacayso ay ogaadaanoo si daahfuraan ah ayakuna ay raadi ku noqdaan ummadduna ay raadi ku noqoto in ay ayakuna indhahooda keensadaan oo joogaan iyaduna waa muhim jiddan aaday u wanaagsanta sidoo kaleeto beesha caalamka inay iyada lafteeda nagu koontaroosho oo waxa aan samaynayno nagu koontaroosho wixii aan markaas yacni eh, ama aan annaku ku xadgudubnana waxaasaa xadguduba ay dhahaan wixii nala ku nala kugu xadgudbahayo annaka nala ku waxaynahayana ayaku ay dhahaan uma baahna galmudug in lagu xadgudbo uma baahna caasimadeedu in lagu xadgudbo uma baahna bulshadeeda shacabka in lagu xadgudbo uma baahna waxay u baahan yihiin in laysu soo dhoweeyo adeeg loo adeego sidii laysugu soo dhoweyn lahaa waxa waaye rabitaan galmudug ay rabto ee, midnimada soomaaliya iyo dowladda soomaaliya ayay isu gogleenod ogtihiin halkan inay ku soo dhoweeyeen ra-iisul wasaaraha inay ku soo dhoweeyeen madaxweynaha inay ku soo dhoweeyeen baarlamaankii inay ku soo dhoweeyeen wasiiradii dhammaan ayakoo doonaya in lagu gacan siiyo hadafkooda iyo hawshooda iyo higsiga midnimo dowladnimo galmudug oo la cusboonaysiiyo ee, madaxdeedii la cusboonaysiiyo markaas ayakoo higsanaya taas ayay u soo dhoweynayeen dowladdana iyadii ka rajaynayeen inay ku gacan siiyaan inay samaystaan maamul ay u dhan yihiin galmudug oo isugu yimaadaan dadka danaynahayoo dhan inay galmudug istaagto lugaheeda ku istaagto marka shacabka laftiisa waxaan ugu baaqayaa inay midnimo muujiyaan inay walaaltinimo muujiyaan inay isjacayl muujiyaan inay isku xirmaan wixii fadqalallo u keenhayana ay iska dhaafaan wixii fadqalallo u keenaya inay iska dhaafaan wixii yacni ay doonahayaan oo wanaaga inay isugu hiiliyaan in ay ku midoobaan maamulka insha allahu alkariim dhismi doona inay ku midoobaan taasna yacni bulshada qaybaheeda kala gedisan ayadana waa ugu baaqaya sidoo kaleeto xildhibaanada federaalka ku jira ee galmudug ka soo jeeda ayakana waxaan ugu baaqaynaa in ay ku gacan siiyaan galmudug sidii ay u istaagi lahayd inay yacni ka qayb qaataan siday galmudug u istaagi lahayd u midoobi lahaayeen oo midnimo meeshaas uga soo bixi lahayd in maalanba ay ku gacan siiyaan ee, guddiga farsamada guddiga farsamada ay ku gacan siiyaan in ay soo dhoweeyaan in ay yidhaahdaan yani eh, yani shukran lakum ay yidhaahdaan maadaama ay u istaageen shu- eh, arrintaas ay u istaageen waxay aana doonaynaa keliya danteenna yani eh, wanaagsan oo deegaan danteenna wanaagsan ee dadnimo danteenna wanaagsan ee diinteenna nuugu ilaalsamayso inaan u midowno waxaad ogtihiin deegaamada galmudug waxay ka mid tahay soomaaliya meelaha ugu amniga badan bay ka mid tahay marka amnigaas sidii aan u xogsan lahayn waa inay dowladda nagu gacan siidaa ha waa inaysan nagu gacan siinin wixii amni darro keenhaya waa inaysan nagu gacan siin wixii horumar keenhaya waa inay nagu gacan siidaa
madaxa kumadda galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan ayuu kaas ahaa oo hadalkaasi maanta ka jeedinayay ee kulan u dhexeeyay guddiga uu magacaabay kulan ku dhex maray dhuusa mareeb kulan wanaagsan ayaan idin leenahay saaxiibayaal xulashada wareysyada ayaa dhegeysanaysaan raadiyaha aadana waad nagala socotaan ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa maanta qaabilay wafdi heerka isu sarreeya oo ka socda qaramada midoobay iyo midowda afrika oo maanta booqasho ku yimid magaalada caasimadaah ee muqdisho ku-xigeenka xogyaha guud ee qaramada midoobe aamine maxamed iyo ergey gaarka ah ee midowda afrika u qaalbasan arrimaha haweenka nabadda iyo ammaanka ayaa maantay hogaaminaysa wafdi aan soo gaaray magaalada caasimadda ah ee muqdisho kulanka ay la qaateen ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre joogtan ka socda qaramada midoobe iyo midowda afrika oo goobjo ay ka ahayd wasiirka haweenka xaquleystaanka dowladda federaalka ayaa lagu hadlay dhismaha nabadda xalinta khilaafaadka iyo sariqaadida doorka haweenka qaybgalka arrimaha siyaasadda waddanka shirkaasi markuu soo dhamaaday kadib waxaa warbaahinta la hadlaysay markaasna faahfaahin ka baxisay kulanka ay wad qaateen xasan cali kheyre iyo wafdan ka socda qaramada midoobe wasiirka haweenka xaquuqisaanka dowladda federaalka soomaaliya daqa yaasin xaaji aadan haa waa mahadsantahay Ee, maanta waxaa na soo gaaray wafdi ay hogaaminayso ku-xigeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay marwo aamine maxamed oo la socotay ergeyga gaarka ee midooda afrika u qaabilsan arrimaha haweenka nabadda iyo amniga madaam ee, bineeta diop labadooda ayaa waxay ku yimideen een, ah, mission ay ugu yeereen ee, solidarity mission oo ay uga hadlayaan arrimaha een, ah, haweenka nabadda iyo iyo maaragtay security-ga iyo amniga ay ku leeyihiin waxay yimideen een, ah, waxay la kulmeen ra-iisul wasaaraha een, ayagoo kala hadlay ra-iisul wasaaruhun uu kala hadlay arrimaha soomaaliya dhinaca arrimahay marayaan dhinaca ee, dhinacyo badan dhinaca security-ga ee, dib u habeynta security-ga sidoo kale ee, na- guulihii laga gaaray arrimaha deen cafiska iyo waxyaabaha ee, ee, dhaqaalaha kobcinta dhaqaalaha wuxuu kaloo aan kala hadalnay arrimaha ee, na muhiimadeedu ay ahayd doorka ay haweenku ka qaataan nabadda amniga iyo siyaasadda Een, kadibna waxaa la- waxaan la kulannay ee, uu la ku- ay la kulmeen een, wasi- golaha wasiirada s- ee, wasiirado ka mid ah sida midka constitutionka ama dib u eegista dastuurka iyo een, wasiirka amniga Een, waxyaabaha aan kala hadlan annaga horta ka wasaarad ahaan imaatinkooda aad bay muhiim noogu ahayd sababtoo ah waxa ay taabanayaan arrimaha oo wasaaraddu ay ka shaqayso waxaan ka hadalnay een, axdigii haweenka soomaaliyeed ee aan soo saarnay kadib een, shirkii la isugu yimid bisha maarso oo ay ka mid yihiin waxyaabihii ka soo baxay oo ay s- haweenka soomaaliyeed ay ku weydiisanayaan ay codsanayaan arrimo badan sida ka qaybgalka siyaasadda arrimaha een, ah, dib u eegista dastuurka iyo hamiyaddu ay ku leeyihiin waxyaabaha ay rabaan inay ka qabtaan in shir aad u wanaagsan buu ahaay kasoo wadan ahaana runtii muhiimad weyn ayay noo tahay inay maanta nasoo nasoo booqdaan een, dadka ugu sarreeyo midowda afrika een, iyo ku-xigeenka xoghayaha guud ee qaramada midoobay waxay kaloo naga ballan qaadeen in ay ka haween ahaan ayna garab taagan yihiin een, ayagoo isticmaalaya een, xafiisyadooda sidii horumar loogu gaarsiin lahaa haweenka dhinaca doorashooyinka ka wasaarad ahaan waxaan kala hadalnay een, muhiimadda aan ka leenahay iyo howlaha aan ka wadno iyo aan ka suubin doono sidii haweenka soomaaliyeed ee, ka qaybgalka siyaasadoodu ilaa hadda meesha ay joogaan meel ka sarreysa inay tagaan sidoo kale siday haweenka iyo dhallinyarada gabdhaha ah iyo een, een, wiilashaba sidii maaragtay een, jawiga wanaagsan ee socda waddanka ka socda ay uga noqon lahaayeen een, xubno aad u ad- een, een, u firfircoon Een, waxaan ka hadalnay constitutionka inaan rabno in kooto la geliyo iyo inaan ka wada shaqayn doonno waxayna noo ballan qaadeen inay siday soomaaliya u garab taagnaayeen haddana arrimaha haweenka inay si wanaagsan ay noogala qaybgeli doonaan
wasiirka haweenka xaquuqisaanka dowladda federaalk soomaaliya daqa yaasiin xaaji aadan ayay taasi hay wafaan ka bixinaysay ee kulan ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyr oo maanta muqdisho kula qaatay wafdi ka socda qaramada midoobay kulanaasan ayaan idin leenahay xulashada warashada ayaad dhegeysanaysaan radio codana oo nagala socotaan golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa maanta ku yeeshay xarunta aqalka sare kala fadhiga lixaad kulankiisii labaad iyadoo ajendaha kulankaasina uu ahaa akhrinta koowaad in sharciyeedka dakhliga guud ee qaranka iyo asixinta xubin cusub oo ka mid noqonaysa guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka kulankaas waxaa shir gudoominaya guddoomiyaha aqalka sare baarlamaanka federaalk soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi waxaana sidoo kale goobjoog ku ahaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare baarlamaanka federaalk soomaaliya abshir maxamed axmed abshir bukhaari gudoomiye ku-xigeenka labaad senator mawlid xuseen gohaad iyo xubno kale waxaana kala fadhiya golaha aqalka sare baarlamaanka federaalk soomaaliya maanta hortegay ee wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan ducaale biile wuxuuna golaha uu ka hor aqriyay arrinta koowaad ansixiriyaadka dakhliga guud ee qaranka wasiirka ayaa markii hore wuxuu fafan uga baxshay halka ay marayso danacafinta ee dalka isagoona sheegay daynta dalka lagu leeyahay ay gaarayso shan milyan oo doolar deymahaas oo la qaatay inta u dhexaysay ee sanadkii kun sagaal boqol lixdan iyo shantii ilaa kun sagaal boqol siddeetan iyo sideedii wasiirka maaliyadda dowladda federaalka wuxuu ku hanjabay in maxkamad ay la tiigsa doonan ciddii dambe oo soomaaliya ku sheegtay inay tahay waddanka umusuq maasuq badan caalamka dhibaayo haddii biyo xidhiirnada la sameeyo haddii la sameeyo irrigation systems haddii la sameeyo haddii education iskuullada la dhiso waxaasoo dhan shaqay abuuraya taasaan doonayna in la sameeyo laba arrimood haddaba midna waxa weeye wax national issueya midna wax regionka aan la wadaagna wey labadaa windows baa la dhahdaa waa daaqadoo lacaga yaalaan daaqadanna waxbaa yaal daaqadanna waxbaa yaal now daaqada localka ah ee inagu aan iska leenahay waxa weeyaan beerahan aan xidhaynaa ee noo sameeya irrigation noo sameeya waa national weeyaan wadada muqdisho ka baxda ee jawhartataan sameynaynaa waa national weeyaan laakiin wadada muqdisho ka baxdaan addis ababa gaadhsiinaya waa loo waa waa regional wey regional issue laba mashruuc baa markaa wadnaa iskarab socda mashruuca regional horn of africa regional development mashruuca ah ee shanta wadan ku bahoobeen waa kenya soomaaliya etoobiya jibuuti iyo eritrea ay ku bahoobeen shan iyo toban bilyan weeyaan mashruucaasi shan iyo toban bilyan weeyaan mashruucaasi hadda ayaan ka shaqay horena waan uga shaqay addis ababaan ku shaqay shan iyo tobankaa bilyan wax haaf ku dhow waddankeena ku baxaysa leanna waddankeena waana burbursan yahay wax badanoo intay kuwaas soo wadeen oo dhan wadadii layidhaha halkaa laga qaado hiblaayeeli hala geeyo oo reer iyagu toodii way soo wadaan oo way dhamaystirayan innaga waxaynu waa wada qabyo wey lacagta intooda badan ee markaa waxa ku baxaysa wey wadada muqdisho ka baxda ta garowe ka baxda ta meelhiblaayeela ka baxda ee adduunka kala gelaysa baddeena intay ka yimaadaan meelaha kala gelaya doonaya inuu waxgeyno ya lacagaha intooda badan shan iyo tobankaa bilyan taasay ku baxayaan shan iyo toban bilyan oo shan sanadooda weeyaan marka shalay markaan shiraynay wasiiradii gobolada ka yimid oo dhan baa joogay mashruuca waxaa wada waxaa wada world banka african development bank iyo eu yaa wada wada ya yaa wada wada waxaana weeyaan madaxweyneheena iyo madaxda kale isku hore iskugu raacay ma garanaysa arrintaas now mashruuca isaga maalintii dhaweyd waxaa la ballan qaaday world banku nagu yidhi laba bilyan baan haynaa african development banku intaa in ku dhow baan haynaa buu yidhi ya iyadu lacagii stadiska lagu samey laha innaga waxaynu diyaar maaho maanta haddii xataa deenta lanaga cafiyo mashruuc dhammaystiran oo arraynoo leenahay waa kana finance gareeya ma jiro waa inaan iminka gunta soo xaadnaa wey ya oo lacag intaan helo dabeetana stadiskii la galaa feasibilitygii la galaa mashruuca koskiisii la helaa concept notesii arrima la diyaariyaa we are asking markaa muxuu ah sectorska productiveki inay waxaa soo sameeyaan through the ministry of planning iyadoo planninkeena lala lagu xidhayo marka kaasi waa kaa weeyeenoo mashruuca weyne socda oo insha allah tacaala guddoomiye qayb weynan ka qaadan doono ya ayuu mashruucaasiya mashaariicda kale localka ah waxa weeye baananku waxay leeyihiin soft windows la ydhaha soft windowskaasi world banku maalintii dhaweed waxau yidhi ilaa saddex three hundred million saddex boqoloo milyan afar boqoloo milyan sanadkii waa helaysaan ya leanna waxay ku xidhan yihiin dhibaatada ku haysta intay leeg tahay waxbaa la calculate garaynayaa g d b-ga uu ku jiro dhibaatada ku haysta intay leeg tahay waddanku intuu leegyahay inkamekaagu intuu leegyahay dakhligaagu waxaasoo dhan iskuolgugeray ayaa wuxuu kusinaya amount marka haddii deyntii laynaga cafiyo waxaan filaynaa eegada waxaan filaynaa wax kiis iigu jiroon soo saaraya mahay waxay u eg tahay oon filaynaa waxa weeye in saddex boqol afar boqol oo milyan sanadkii dalkan la soo geliyo ya oo mashaariic ku baxaan ya mashaariic ku baxaan dhismaha marka waxaanu hanqal taagayna ee waxaanu dhan u wadnaa diinta lanaga cafiya ma iminka diinta ma bixine ya iminka diinta ma bixine laakiin albaab weyn oo futurkeena ku qufulan weeyaan hor yaalla dhinacaynan iskaga burkina weyaan meesha ka bixi karo ya midka labaad aan rabnaa waxa weeye arrinta dayn cafisku waxay na bartay discipline ya nidaam bay na bartay ya nidaam nidaamka haddaad soo mari weydo dadka lama falgeli kartid baa layaa la dhiidi ilaa weligeen baa waxaa laynaa soomaalida laguma kalsoonaan karayo ya laguma kalsoonaan karayo waxba looma dhiibi karayo waxay saxaan warqada kama kama faa'iidoodu warqada ma faa'iidoodu ba boqol jeer in yidhi dhulkana ku qoran tuugta ugu waaweyn weeyaan baa la yidhi ya boqol iyo afar iyo sideetan wadan oo oo la reergareeyeyba cise walba laleeyahay soomaalida waa damoos korrupt waa ruuxaan halkaan corrupt ku naba noo sheega ya waa waa co- perception weeyaan more than anything else perception dadka maskaxdooda galay galay galay galay waayo adduunka maskaxdooda galay ya qoladaa waxaa samaysa anigu warqad baan u qoray waxaan ku uri nimanyo dhegeysta arday aanad imtixaan siin oo aanad la fadhiisan oo aanad koor siin oo aanad miyaad adu iska riidgarayn kartaa mana aragta horta halkan ma timi ya mana arag male awaal xaggee koorska aad qaata maxay tahay ee zero waa kaada ya maanta marka waxay tahay waxa weeye nimankana riidgaranaya inay halka yimaadaan oo nala hadlaan oo nala sheekaystaan systemka iyaga eegaan internetka iyaga eegaan websiteka iyaga eegaan bugaagta iyaga eegaan budgetka iyaga eegaan dabeetana wax ka soo saaraan hadda kadib ma aqbalayno ya nin meel heblaayeli joogo uu yidhaho soomaalida waa corrupt maskaxad ma- maxkamaddaan geynayna wallahi bilah ya waa corrupt corrupt halkeed na- na tus waxa corrupt muxuu yahay marka runtii nidaamka disciplineka wayna baray ee nidaamkan imika layna geliyey discipline wayna baray waxaa ka mid a waa dhegeysa dakhligaaga kordhi adeeg because waxaa la yaqaanaa g d p-ga la yaqaan wadankaaga tuulaga la yaqaan xataa dad lacag waxa idin soo gasha la yaqaan economigaaga la yaqaan cashuurtaad qaadaysaa kuma fila nin seexday baa tahay baa lagu odhanaya halkaa gaadhsiin sanad walba bilowgiisa waxaan ku heshiinaa sanadka dambe dakhliga lagu gaarhaya yaad ku heshiinaa sanad walbana intay noo qabteen waan ka badin ya waxaa la leeyahay nimanyow dhegeysta wax aanad haysan ha soo iibsan ha soo amaahanin haddaad kaa soo iibsanayso lacagtaada gebi haddaanad haysan ha amaahan waa discipline haddaad kaa soo iibsanayso dad fara badan fara badan tartansiiyo ka kuugu jaban soo qaada ha ka soo qaadan ina adeerkaa ayaa la yidhi ha ka soo qaadan nidaamka procurement systemka mar baa la yidhi ka haddaad soo iibsanayso waa nidaam qofkaad lacagta siinayso ogowo taabo arag baa la yidhi qofkaad mushaara siinayso ma jooga horta meesha who is he muxuu kuu qabtay ma- ma shaqeeya horta mise washington d c buu taxi ka wada halkan mushaara ka qaata ayaa la yidhi ya askartaada number ma leedahay numbarka iyo magac iyo fartu mas- ma isku mid ma yihiin mise waa kala wada gooni number keliya oo boqol sita ma jiraan mise waa qof keliya number iyo ishiisa isku mid ah yaa layidhi yacni waxyaalo fara badan fara badan fara badan oo nidaam dowladyadaan ka baranay xanuunkeeda baa iska lahaato dee dad duruuqbay iskaga bartay baan nahay duruuqbay baan iskaga barantay ya oo everything goes yaan ku ba- yaan baranay maarata laakiin disciplineka noocaas oo kale ah ayayna bartay xaqiiqadu markaa maxay tahay guddoomiye maanta waxay tahay waxa weeye meel alla meesha fragility lagaga hadlayo in soomaalida la soo casuubo wallahi saasay noqotay meel alla meesha wadanka fragility laga shan malaatood malaa shan lix meelood baan ka soo hadlay washington sideed arrintaa waxaa la sheegay ciidankiina si aad u tirin karteen arrinta ah in dadka oo dhan akauntiyo loo furo si aad ku warday in dowladda meel walba lacagta laga bixiyo oo idinku aad lacagtii lasoo wareegtaan sia- sia u- sia ku- ayaa ayaa la leeyahay maaragta waxyaabaha layna bare waxaa ka mid ah lacagaha waxa ururiya dowladdu ay u egmatay waa wasaaradda maaliyadda iyo sist- systemka single accountka cid waliba service ma bixin karto lacagtana ma qaadan karto meel in layskugu ururiyo ayaa loo baahaya maanta waa wasaaradda maaliyadda keliya intaanan ugu ogahay meel meel yar waa laga yaaba weli wax si- wax sii jiraan laakiin ma- wasaaradda maaliyadda inay lacagahoo dhan soo ururiso oo single accountka nationku leeyahay la wada leeyahay lagu soo shubo ayaa ku guulaysan waxyaalo fara badan fara badan oo disciplineka ugu badan yahay ayaa ayaa ayaa arrintan aan ka baranay waxaa kaloo eh, aan ka baranay haddaad doonaysa inaad socdaashood meel tagto dadkaaga kaxayso aad kula socdaan waxaad samaynaysaa ha fahmaan waxaad ha- haddii ha furqaadaan waxaad samaynayso budgetkaagu budgetkaagu haddii ha furqaado ya dadkaaga soo kaxayso oo ha ha ku traskale ha ku ha- ha- ha ku- ha kugu kalsoonaadaan kalsoonida dadkaaga hel ya oo yaanay malaawaal adduunyadu ku soconay ya dhagumada haddaad keentay waxaa ku jira inuu run yahay waa dadku isla gartaan ayaan ka baranay disciplinekana ina baray disciplinekana baray waxaa kaloo aan ka baranay adduunyadu inay ku inay ku- ku taraskarayso oo haddaad qof soomaaliya tahay oo nationka soomaaliya mas-uulka ka respo- ka ka ka wakiila in aad eh, waxaad saxeexaysaa dhab yahay sidaad u saxdana uga soo baxay maalinta dambe aad isku timaadaan aad tidhaha nimayo anu waxaasaan qabanayay waa kan waxaasaan qabanayay waa kan reportkaasaa waqtigaa la nooga baahnaa waa kan ya waxaya waxaa waan qaban kari waaya maanta ma odhanaysidii dhexda markaad maraysaad aad qaban kari weydo waxaa jira alarm system baa jira aad doona inaad la hadasho tiraa warniyo arrintaas way igu adkaatee bal ii kaalaya dabeetana capacity building aad weydiisato oo lagu siiyo laakiin intaad waxsaxdana duuda iska gasho oo hadhow marka laysu noqdana aad meelaha egeegto waxay laydinku bartay waa la odhanaya soo maha waxay laydinku bartay ayay taaba la odhan marka guddoomiye maanta markaa dowlad dal nool baan nahay maanta oo runtii jira oo oo meeshu fadhiisto wax ka wax ka keeni karaya ayaanu maanta miiska dhinaca kale ka fadhiisanaya oo calculationka la gelaya cid walba ayaan maanta nahay aadna waan ugu faraxsanahay ee arrinta iyada marka arrinta documentkan idin hor yaalla waxa weeye kii dakhliga weeyaan waxa waxa documentkan haddaa faahfaahin technical u baahataana waxa jooga d g-ga iyo dowladda inteedii kale wasaaradda inteedii kale jooga waxaa arkaysaan documentkani wuxuu kaga duwan yahay kuwa kuwa kale caadiga ah normally kuwa kale caadiga ah dowladoo dhan baa dowladoo dhan waxaan uga jeedaa maxaa gobolada waa lasoo wada diyaargareeya technical people-kaa soo diyaargareeya capacity building meelo kale laga keenaya annaga iyo waxoo dhan waa laiskusoo wada raacaa generally usbuuc kalena waxaa filaya inay joogeen garoobay way iskugu wada yimaadeen way isla wada eegeen way soo wada saxeexeen waxay ka bedeli kari lahaayeen oo aan badnayn laakiin waxyaalo wax ku ool ay kusoo digiriyeen halkaasi ku qoran yihiin waxaa si bali waxa wuxuu tilmaamayaa documentkani anigoo inta gooba kooban ka soo qaadanaya wuxuu tilmaamayaa cilaaqaad ka dhexeeya cashuur bixiyaha iyo dowladda intaasuu tilmaamaya cashuur bixiyo ama qof ha noqdo ama hay-ad ha noqdo ama cid kale ha noqdo labadaasuu iyuu tilmaamayaa qofka cashuurta se looga qaadayaa habkee loo halkuu geenayaa hadduu bixi waayo maxaa la samaynaya hadduu la daha maxaa la samaynaya ya waxyaalo noocaas oo aada u fara badan oo aada u tilmaamay waxyaalo badan tilmaamaya ayuu ayuu ka shaqaynayaa marka waxa aan idinka codsanayaa guddoomiye waxa weeye wuxuu ku jiraa s m p-ga forka ayuu ku jiraa s m p-ga staff monitory program ayuu ku jiraa bishan aakhirkeeda waa inuu madaxweynu saxeexaa waan ka xumahay si deg dega inay arrintu saa ay ku timaado wakti badan waxay naga qaatay dib u socod iyo hore dib u socod hore u socod hore iyo dibba u socod ya gabaybar hore la tiriya ku jirtay dib u socod hore u socod hore iyo dibba u socod ya marka dib u socodka iyo hore u socodka ah dee la dhiskasgareynayay ayay ayaa keenay inay wakti dambe idin timaado xataa golaha shacabka wakti dambe iyagana laftooda u timi idinkoo raaliya guddoomiye gudyo permission waxaan idinka codsanaya maanta waa akhrintii koobaad akhrinta labaad iyo ta saddexaad ina isku ay raacisaan idinkoo raalliya isku ay raacisaan macnaheeduna yahay committiga finance-ka in ay habeen iyo dharaan loo soo
wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan ducale beele ayuu kaas ahaa oo maanta hanjabaad u jeedinaya wadamada soomaaliya ku tilmaama inay yihiin wadanka caalamka ugu masuqmaasuqa badan xulasho warashada ayaa dhegeysanaysaan raadiyaha cadaadana oo nagala socotaan magaalada caasimada ah ee muqdisho nar ka bixin sidoo kale waxaa maanta kulan yeeshay aqalka hoose ee baarlamaanka federaalk soomaaliya kulanka yeeshan xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa ayagana maanta waxaa looga dooday qodobo muhiim ah oo muhiim u ah wadanka xildhibaanada ayaa arintay ka dhiibtay sharcigii la horgeeyay oo dhowaan wasaaradda ay geysay ee waxbarashada soomaaliya waxayna sheegeen dastuurka soomaaliya uu ku jiro qodobo diinta islaamka ka hor imaaneysa xildhibaanaha salaada oo ka mid ah golaha shacabka iyo farax cabdiqaadir iyo xildhibaan kale ayaa hadalkan warbaahinta la wadaagay waxaana si isku mid ah uga soo horjeesteen qodobada ku jira dastuurka ee ka hor imaanaya ee sharciga islaamka
sharcigan ama garanaysaa hadda laga hadlayo waxaan u arkaa inuu yahay mid wanaagsan oo waxtarna inoo leh meelaha laga dhaliilayo oo ah dhinaca maaragtay xagga diinta iyo xaggaasna kulleyna waxa weeyaan weligeen islaam baan ahayno waa soo jira waddankeennana siddeetan sano ayaa gumaysi uu haystay soomaaliya iyo ka badanba wax naga gaaloobayna maana heli kaniisadana way ku yaallaan kaniisad in la dhistana waxay tahay waxa weeyaan sideedaba ma bannaan tahay kaniisad in la dadumiyo iyo in kale horta shareecada islaamka ma bannaan tahay ilahay wuxuu leeyahy walaa tasubbu aladiina yadcuuna min duuni illaah fayasubullaaha cadwan bikayri cilm yacnihii qofkan gaalka haddaa cayda diintiisa haddaa caydo adigana ilaahay runtaadu caayaya caadiga haddii kaniisadiisa la dumiyo masaajkaaga buu duminaya inagu waxaan nahay soomaali adduunka maanta maanta meel kasta waan ku faafno meel kastaan joognaa waxyaalo badan oo dhacdooyinaa jira hadda ka hor maraykan dhexdiisa magaalo garaaf gisla waxaa dhacday kaniisad baa maalinta jumcaha aan ku tukan jirnay islaam annagoo islaamkii markaa joogo soomaali keliya aan ahayn ba waxaana maalinta jumcaha nasiyaan ku tukanay marka dambe waxaan iibsanay kaniisaddii baan iibsanay dib baan usoo iibsanay marka waxay dhaheen nimayow idinku markii aan anagu lahaynba waa ku tukan jirneen noo ogolaada maalinta axadda inaan ku tukano horta balaayaa ka dhacday laakiin maan ogolan waxaa- waxyaalaha aduu sheegnay kullii waa la sii dayay laakiin waxaa ka soo wadaa sideedaba een, islaamka inuu ku dhaqmo waa waajib inaan ilaalino waajib ay nagu tahay ciyaalkeena inaan ilaalino waajib ay nagu tahay laakiin isdhaqangalka iyo dadka maadaama inagu soomaalina maanta meel kastaan dhex galnay horta waxa weeyaan taas wax cabsi ayaa laga qabi baan leenahay inagu insha allahu tacala weligeena gaaloobi mayno Ee, wax naga gaaloobay oo soomaaliya waddanka soomaaliya jooga oo kiristaan baare ama diin kala haystana weli waa yaryihiin meena arag marka anigu waxaan soo jeedin lahaa een, ma garanaysaa dhaqankan in la asixiyo maxaa yeelay dhibaatooyin badan ba wayna haystaan maanta Een, haddii la fiiriyo innaga hadda maanta middan haystay diinta dhexdeeda annagu aan isku hayno way ka wentahay midda gaalada nagu haysto innaga maanta runta markaan ka hadalo ya weli gaal intuu baabur soo qaato na qarxiyo annagu meena arag waan iskaga filanahay oo dhinac baan kasoo wada jeestinayna laakiin dad islaam sheeganaya oo tawxiidka baan qarnayna baan ku qarxinaya marka eh, marka la fiiriyo eh, islaamka iyo gaaladu way wada noolaan karaa diinta islaamka shareecada Eh, nabiyullaahi moxamed sal alla alay slam markuu amaajinti qabsaday ama waddamada syriya qabsaday kaniisadihii yaalay lama taabanin shareecada islaamkana ma ogolo eh, qolo kaniisad leh oo caabudaysa kaniisadeeda in la baabiyo shareecada islaamku ma ogolo maxaa yeele waa macbudu nasaara iyo nacdul yuhuud ma ma ogolo laakiin in looga diga dadka diintaa inay baadi tahay oo diinteenna islaamka ay nasakday diimihii oo dhan oo diinta maanta jirta ina diina cindallahi ilaa alislaam maanta diinta jirta ee islaamka waa diinta laakiin xor bay leeyihin ayagana respect baa lagu siinaya marka anigu waxaan soo jeedinaya walaalayaal in la asixiyo su-aasha aan qabo waxay tahay mudane wasiir ee, cahdi dhaqameedyada aad hadda soo bandhigtay hadda markaad sheegaysay ee, waxaad tidhi waxna waa waajib ee, annaga nagala rabo waxna waa xuquuq Ee, marka hadda ka hadlaysay ee, dhaqamadaasna qayb ahaan waxaa usoo qaadatay masaajidyada dalka masarna tusaale usoo qaadatay dalka masar waa dal qowmiyeelo kala gedisan iyo diimo kala gedisan eh, ay ka jiraan weeye Eh, masaajida marka tusaale markaa usoo qaadatay waxaa lamid oo ayagana soo gelaya kiniisadaha dalka ku yaala ilaan waa goobo cibaada labadooda Eh, kiniisadaha dalka ku yaala waxaan u malaynaa sida hadda masaajidyada aad uga hadashay iyaguna xuquuq lamida sida cahdiga ku qoran ay leeyihiin in la ilaaliyo sida aad la socotana ee, dastuurka federaalka qodobkiisa labaad ee, wuxuu leeyahay diinta islaamka waa diinta dalka Ee, faqradiisa labaadna waxay leedahay diin aan ahayn diinta islaamka dalka laguma faafin karo tan saddexaadna waxay leedahay lama soo saari karo shuruud ama qawaaniin aan waafaqsanayn maqaasida guud ee shareecada islaamka sharcigan wuxuu ilaalinayo diinta islaamka kasoo horjeeda ayaa jira sidee laysku waafajinaa marka waxaan rabaa inaan eh, tilmaamo arrin ah Eh, maalinta weynna meeshan waa laga dhawaajiyey wasiirka naftiisa markuu hadlay maantana waa laga dhawaajiyey annaga waxba kama bedeli karna ama anagu inaanu sidiisa ku qaadanaa ama sidiisa ku diidnaa anigu waxay ila tahay arrintaan ku noqoshay u baahanta heshiisyada caalamiga oo dhan dowladuhu dowladaha qaar waxay leeyihiin mararka qaar shuruuc ka soo horjeedo faqrooyin heshiiskaas ka mid ah heshiiska oo dhan maaha marka way sheegayaan dastuurkooday malaha ay ku qoran tahay marka waxay dhahayaan heshiiska noocaana waan gallay waana aqbalaynaa laakiin faqradaha noocaas iyo noocaasa waxaan ka qabnaa ra'yi kale ama waa in lagu isticmaalaa sida sharcigeenna uu yahay marka waxaan ama duuduub ku qaada ama duuduub ku diid anigu ilamaaha inay tahay jidka keliya ee jooga hadda ka hor halkan waxaan ku ansixinnay heshiis ku saabsan xuquuqda carruurta oo walaashay khadiijo ee ay door weyn ay ku lahayd oo heshiis caalami ah faqrado marka waxaa ku jiro mararka qaar diin ahaan la iskugu khilaafsan yahay faqrado waxaa ku jiro sharciyadeenna kasoo ka soo horjeeda marka waxaanu fiirinay dowladaha nala midka ah sida ay oola dhaqmeen heshiiskaas marka waa la keenay golaha ayaa la keenay oo la yidhi heshiiskii waa kan waaba ogolaanay laakiin faqradahaas iyo faqradahaas waxaanu ka qabnaa reserve baynu ka qabnaa ama taxafud baynu baynu ka qabnaa Ee, halkan waxaan marar badan arkaa maantana arkay maalin horena arkay heshiiska aynu ansixinno ee, ee, in la yidhaahdo anigu waxay ila tahay habraaca in la maro aynu isku ognahay heshiiska naftiisa ayay dan u tahay annagana danbay dan bay noo tahay wasiirka waxaan ka codsanayaa ama guddiga ee, arrimaha u xilsaara sharciga inuu qaato sida uu habraacu ahaa sharciga inuu baaritaan ku soo sameeyo maxaa dastuurkeenna uu ka khilaafsan yahay haddii ay jirto maxaa shuruucda dalkeenna uu ka khilaafsan yahay haddii ay jirto isagoo waxaa isla wada haddana akhriska labaad in la keeno dadku sidaan maantaba dareemay dooda aad iyo aaday yay yay u rabaan oo weliba dee dooda markaan doodaynana mararka qaar anigu aad baan runtii dee ugu farxaa Eh, oday aad u ixtiraam badan oo yidhaahda isxilqaan oo aanan ka warqabin annaga hadda sharciga ay ku dhisan tahay iyo miisaaniyaddeeda meel laga keeno meeshaan ka bogaadiya iyo oday kaleetoo yidhaahda arrimahan diinahaan in loo baaro ayay u baahan yihiin eh, si aanan aanan khatar u gelin waxaa waxay tusinaysaa dadkeennu siday ugu baahan yihiin dooda waxyaabahan oo kaleeto marka inaanan la af qaban oo aan la dhihin sharciga ha lala ordo oo ha la ansixiyo wasiirkan hadda saan dareemayo konton iyo afartii ilaa iyo hadda ayaanba joognaaye wax hadda oo diidaya akhris labaad in la geeyo iyo akhris saddexaad ma jirto isagana hala kaashado khubarada guddigana eh, ama wasaaradda cadaaladda hala kaashado ama khubarada kale hala kaashado iyadoo marka intaa ay sharciga ku qoran tahay ee sharciga in loo keeno ayaan ayaan ayaan rajaynayaa Eh,
wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowladda federaalka soomaaliya sadiiq warfaa oo maanta warbaahinta ee kula hadlay muqdisho wax faahfaahin oo ka baxshay ee kulamadii u socday agaasimayaasha guud ee dowladda federaalk soomaaliya oo maanta kusoo gabagabowey magaalada caasimadda ee muqdisho ujeedaa waxaan ka soo qayb galna waxaa waaye shirka agaasimayaasha guud oo dhammaan lagu shiraayo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada een, waxaa noo qabsoomay een, saa og tahay een, laba isbuuc ka hor waxaa la ansixiyey ee, madax ka tarinta shaqaalaha rayidka oo human Re- eh, resource audit wax la yidhaahdo Ee, golaha wasiirada ayaa ansixiyey Ee, kolley een, insha allahu tacaala marka haddana waxaan ku wadnaa shaqaalihii in mataqaanaa in aqoontooda iyo tayadooda kor loo qaado Een, oo shaqaalaha dib u habeyn ayaa ku socota waa ujeedaa maanta halkan waxay isugu yimi agaasimo- agaas- agaasimayaasha guud waxa laga hadlaya waxaa waye sida tayada shaqaalaha dowladda kor loogu qaadi lahaa si ay shaqooyinka waajibaadka u yaala u gudan lahaayeen shirkan maxaad leedahay waa ka soo bixi karaa marka waxyaabaha laga filan karo maxay u leeyihiin runtii de shirkan hadda waa waxaa la yidhaahdaa waa retreat af soomaali waxaa lagu dhahaa een, waxay qaateen fasax agaasimayaasha guud isugu yimaadeen maskaxda inay shiilaan maxaa shaqeeyo wanaagsan maxaa wa- wasaaradihii iyo hay-adihii ay ka socdeen maxaa qaldan maxaa la saxaa halkee la maray halkee loo socdaa runtii waxaan dhihi karaa ee, inaan aad ugu mahad celiyo xafiiska ra wasaaraha oo soo qabanqaabiyey oo dhammaan een, agaasimayaashii guudna ay halkaan isugu imaadeen marka waxaan dhihi karaa waa arrin aad iyo aad maaragtay een, muhiimad aad muhiim u ah een, waana loo baahna kulankan oo kale
waata waxyaaba maanta eh, su-aalaha faqriga ee wadiin waxay ahaa tayada shaqaalaha iyo in loo baahan shaqaalaha kale oo dowladda ku dhiso Eh, marka wasaarad ahaan idinka qorshihiina eh, shaqaalaha in la kordhiyo maxaa kaga wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada een, waajibaadka saaran waa ballaaran yahay Een, waxay ka kooban sida tiirarkeeda ugu waaweyn waxaa waaye tiirka shaqo abuurka ee, tiirka een, mataqaanaa een, arrimaha bulshada oo ku saabsan dadka ee, darbijiifka agoonta ee, dadka naafada ah waxaa kaloo jira tiir activate oo ah technical vocational ah, ee, oo dadka in khibr- xirfad la baro ay ku shaqaystaan marka eh, dhammaan een, wixii si wada jira ayay hadda meel fiican ay noo marayaan sidaa la socotid eh, waxaa la rajaynayaa in iskuuladii eh, farsamada gacanta dib loo soo cesho oo markaas haddaadan shaqo ma abuuri karti haddaadan lahayn xirfad xirfaddii marka insha allahu tacaala xir- iskuuladii xirfadaha marka in- in in la soo dhiso Eh, waxaan dhihi karaa guulo waaweyn ayaa runtii een, xukuumaddan intay jirtay labada sane bar noo een, noo suurtagelay xagga shaqaalaha reedkan in shaqaalaha dib habeen lagu sameeyo oo eh, shaqaalaha tayadoodii eh, tirkoob rasmi aan ka helna haddeer oo aan ogaanay shaqaale qaar mataqaanaa inay muddo dheer dalka ka maqan yihiin oo kale fasax dheer ku maqan yihiin in shaqaale qaar ay noqdeen waxyaalo ghost workers shaqaale macnaha aanan een, een, nidaamka een, shaqaalaysan laakiin aanan soo xaadirin marka marka runtii tirakoobkaas oo kale wax badan baa nooga soo baxay oo la dhaqangelin doono mas-uuliyaddana noqon doonta mas-uul wadareed oo qofka shaqaalaha oo dowladda looga baahan yahay in shaqadiisii mataqaanaa oo uu xaadiro oo uu si eh, ka- maadaama uu canshuur bixiyaasha lacagta ka qaadanayo dee inuu dalka u adeegayaa loo baahan yahay
xulasho wadhashada ayaad dhegaysanaysaan magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal ee puntland ayaa markan adiya maxkamadda sare ee maamulka puntland ayaa diiday in dibudhus lagu sameeyo ee xukunkii ee lagu riday raggii loo haystay kufsigii caashe eliyaas aadan oo kufsi iyo dil lagu geystay xaafadda leer israaca oo ku taalla waqooyiga magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ee puntland iyo galmudug maxkamadda waxay sheegtay inaysan haba yaraatee jirin wax dibudhig ah oo loo sameyn doono dadkaasi lagu eedeynayo in loo haysto kufsigaasi ay ka geysteen magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ee galmudug sida ku cad qodobka laba boqol soddon iyo toddoba iyo laba boqol soddon iyo sideed ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed kuwaasoo qeexaya in dib u eegis laga qaadan karo go-aanka maxkamadda sare dowladda puntland sidaa darteed kiiskii maxkamadda sare go-aanka ay ka soo saartay oo ahaa dilkii afduubkii kufsi wadareedkii loo geystay caasho ilyaas oo ay dib u eegis ka qaateen saddexdii qareen ee u doodayay xukumanayaashii ayagoo cuskanaya qodobka laba boqol soddon iyo toddoba laba boqol soddon iyo siddeed xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed ayaa maxkamadda sare waxay diiday dib u eegistoodii waxayna tiri sidan kadib marka la soo buuxin waayo shuruudaha dib u eegista ee ku xusan qodobka laba boqol soddon iyo toddoba iyo laba boqol soddon iyo siddeed qareenadii waxay soo buuxin waayeen shuruudihii ku xusnaa labadaa qodob oo looga aqbali lahaa dib u eegista sidaa darteed maxkamadda sare waxay soo saartay in xukunkaas uu dhaqangeli yahay xukunkaas saddexda xukumana ay ku xukumayeen dilka oo ahaa qufsi wadareedkii iyo dilkii iyo afduubkii ay u geysteen caasho eliyaas Em, qodobka saddexaad ee maxkamadda sare waxay leedahay waxaa dhaqangal ah oo la fulinayaa xukunkii maxkamadda sare ee soo baxay agos shan iyo labaatankeedii kana soo baxay maxkamadda sare dowladda puntland kaasoo ayiday xuknadii maxkamadda darajada koowaad iyo maxkamadihii racfaanka maxkamadda darajada koowaad iyo maxkamadda racfaanka ee gobolka nugaab sidaa darteed halkaa waxaa ka cad in kiiskii caaisha uu ka dhammaaday maxkamadihii yahayna xukun dhaqangal ah haddana uu u taagan yahay in la fuliyo fulintaas iyada ciddii iska lahayd ayaana fulinaysaa intaas ayaan isugu kin yara wabilaahi
xulasho warasada ay dhegaysanaysaan raadiyaha xaadadana oo nagala socotaan saaxiibiil qayb gudoomiye barnaamijkan soo gaareen waxaa markaan ariya wadanka ruushka oo madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu ka qayb galay furitaanka shirka u dhexeeya ee wadamada afrika oo in ka badan konton wadan afrikaan ah ay ruush uga qayb galeen shir u dhexeeya wadamada afrika iyo ruushka oo sanadkiiba lagu qabto ee qeybo ka mid a wadanka ruushka madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta ka qeyb galay ee madax kale oo qaaradda afrika kulanka furitaanka madasha dhaqaalaha ee ruushka iyo afrika oo socon doona labaatan saddexda ilaa labaatan iyo afarta bishaani shirkan oo soo qabanqaabisay wadanka ruushka ayaa waxaa ka qeyb galayay in ka badan wadamada afrika waxaana si wadajir shirkaasi u furay madaxweynaha ruushka iyo dhigeysa dalka masar cabdifatax al siisi ahna gudoomiyaha ururka midooda afrika qeybo gudoomiye barnaamijkan soo gaaren waxaa kusoo dhawaatan kalamaan
akhyaaray dhegaysta kalamaan dad baa si qalada u fahmaya aan u fasilo kalamaan mashruuc maaha koox la maalgeliyo mushaar qaadata maaha mucaarad xildoona iyo muxaafid u diidanna maahan waa danguud macnaheedo cidna gaar uma maaqo waxaan meesha ka muuqanna weligeedba ma sheegin dad mashaakil abuuro shar maleegana maaha wax macaash laga raadshiyo mushtar qaasana maahan kooxo beenta maceeyiyo musuq maasuqna maaha war waxaa maqli jiray ninna macno la'aan meel muu fadhiyo waxaan u malaynaye inaad tihiin musharaxiinta soo socda aduu kale waxaa leedihin hadda dan gaaran ma lihin marka dad waalan baa tihiina ii imaada aydi daweeye madaxaad ka jiratiin ii imaada war waxaa la yidhi xumad laabta dhex taal iyo tiiraanyaa dadka hayso kelmadday tufayaanna ayagay wax tartaaye boqolkii tiradiiba haddii aad soddon tuurto toddobaatan warkoodu waxbuu toosinayaaye qaladkay tusiyaanna madaxdoo la tacaasha ayuunbuu tabiceenu ku tanaadi lahaaye waa tabtaa kalamaanna tilmaantay bixisaayoo bulshadii ku tixmeene wax dadkoo dhan ku taagan ayuunbaan tebinaaye arrintaa bal tijaabsha aryaa mugaad halla tijaabso leedaa horaa loo tijaabiyey maadigaa hadda hurda ka soo kacay war waan baalayaha ninkaana halla tijaabiyo asaga naftirkiisa la ii keeno aan daawo ku tijaabshay halla ii keeno war maanta reer kalamaan murankiinnu badnaa miyaa laydin hujuumay mar kastaan murannaayo maanta waa nala maagay waar annagoo iska murmayno murmayno murmayno danta guudu murmayna ayuunbay murankeenni qaar kaloo murmayaa muran soo dhex gasheen oo maxayna dhaheen reer kalamaan murunkiin haddii ma'ruufka dadka ka faraaseen haano munkarkan anzuuliyaane ma'ruufkan dad anfaraane mu'aarad ee buuhan wareedhee wadar maanoo kala maantu lahayd ayuunbaa mid la qaatay iskumaan la yidhaah haa masaasaa murankiinnu mereg waqow ku dilay xaa kalood u malaysay warwar ma ogidiina dulyan wuxuu yidhi haddii wax kala qaadasho bilaabatay haddaba ha la ogaado kala wareer anaa iska leeyaa layga qaadan aryaadhaa waxaan idin leeyahaa dul yar inuu wareersan yahay horeyaanu ogayn waana wareersanaa jirya haddana waa wareersan yahay wareerkiisa yaan lagu qabsanine horaa waxaa loo yidhi how ninkii wareersan weligiis waqooyi koofuurow yiira ninkii wareersan weligiis waqooyi koofuurow yiira wareedhaa war ma haysaane wasiirkii maaliyadda mudane beyle maanta aqalka saruu la hadlay wuxuuna yidhi waddanka dayntii waa laga cafi rabaa dakhligiisuna waa kordhay laakiin kooxa mucaarad ah ayaa waxay la wareegayaan musuqmaasuq baa jira waxayna diiddan yihiin in dalka daynta lagu leeyahay laga cafiyo sidaasay brobagandada u faafinayaan laakiin maanta wixii ka dambeeya wallaahi bilaahi talla ciddii musuqmaasuq dawladda ka sheegtoo laga maqlo inaan loo dulqaadanayn maxkamaddaan la tiigsanaynaa xabsina waa ku waaraysa war wasiirka maaliyaddu hadduu musuq maasuq la diriraayo dekedda muqdisho canshuur uu ka qaadaayo tan berbere muxuu ugu qaadi weye war nagaam waxaad kala og tahay ma lehe keliya baawarkaan ku qaybsannaaye ma dhaqaalahaan ku qaybsannaa mugga waa la hoogaya iska xaabsa miya muqdisho ayadaa telefoonka disatay miya war awalaan idiin sheega dowladdaana musuq maasuqa lama dirirtee sheeg sheegiisay la dirirtaa war dowladdu shabaabkaysan la diririne mucaaradka waa la dirirtaa af iyo adinba warwarka beele waxaa iiga soo baxay been waxay tiri booramaan ka imide aryaadhaha shibnaga dhaha allahow naxariistay axmed sheekh cumar sayidaa hore wuxuu u yidhi dhac gumaysi daywa dhibbanuhu dagaalkiyo dharbaaxada ka daywa dhuuni qaata tuugiyo iyo maahuur dhedhe ma helay dhugocsiga ka daywa war naga tagsaas maahayno waxay ahayd onkad roobku ma daayo anna taaha ma daayo wargabaga cabdille waxaan ku soo xasuustay allah u naxariistay cabdille reega taraawiil wuxuu yidhi qum baan waardiyeeyaa nin kale qaadada u sido oo qarka waxaan ka taagnaa xareed waana qadaya wuxuu weliba intaa ku daray qasnadaha muftaaxooda waa layga qariyaa oo qarash baan saxiixaa aanoon qabaha weyddiin waxaa kalou ku daray qabbaan reera xooluu jiroo qaawan baan ahaye wareedhanuu gabaraan jeclahay baan musuqa uga degey waxaana idhi jacbur iyo ammaanaan tirshiya gabaya mooyaane sawirkaaga facebookga waa kala xishoodaay ragna tay jeclaadaanba waa soo dhigdhigayaane bal yaan laga kaa arag marun waa ku helayaa saaxib aan ku caawiya cibaankaad ii sheeg warwar ma haysaane gabdhaha qaaradda afrika qiimayn lagu sameeye kuwa ugu quruxda badan gabdhaha soomaaliyeed kaalinta labaadna waxaa galay etoobiya kaalinta saddexaad waxaa galay jabuuti afaraadna eritariya lixaad waxaa galay madagaskar kaalinta shanaadeen idiin qarinayana waxaa galay kuwa ay soomaalida waxoogaa wada dhasheen ee la yidhaahdo ruwanda war qoladaa qiimaynta samaysay jabuuti iyo soomaaliya inay isku dad yihiin miyay garan waayeen markay midna koowaad ka dhigeen midna saddexaad war gabdho la giimay guruxdiyo haa magaarka iska fiigaanlaka daray war waddanka tartanka lagu qabanay waa waddan kulaal badan dadkaasna looguma tirgelin war gabdhaha la soo bandhigay waa gabdho orijinaaloo midabkoodii saxdaha wata waxa tahay masciideed maarin dhalaal xiga waxa tahay masciideed maarin dhalaal xiga midabka akhtarjebiiska midabka midabka akhtarjebiiska maarin asaan galay waa midab u gaare gobsana hablahayagu marka guudka loo dabo
timaha gadafta loo xiro goobsana hablaha iyagu marka guudka loo dabo timaha gadafta loo xiro tirsadaan gu- qaangaar gayaankoodu soo baxo ee geedka loo tago wada hadasho guurtidu laga keena guunyada gacanqaadku uu dhaco gobsana hablaha iyagu gobsana gabdhahaanyu gobsana gabdhahaanyu saas uma dhahdido warnimayo war ma haysaanoo gabdhaheen inay gob yihiin layskuma haystee raggiyaa gumoobeena dhegaysta maxkamadda puntland waxay sheegtay raggii caashe elyaas u gafay oo dilay ee toogashada lagu xukumay waa lagu fulinaya xukunkii toogashada war waxaa la yidhi in dawladdu ka hadasho waxaa kalifay ragga toogashada lagu xukumay qaraabadooda ayaa waxay isku dayeen inay magsi hoose u siiyaan caaisho aabbaheed dowladda puntlandna waxay sheegtay go'aankii nimankaa laga gaaray inaan laga noqonayn oday eliyaas nimankii falkii la ogaa gabadha yarada caaisha ku sameeyey inuu gunud ka qaato maahan go'aanka dowladda puntlandna waa qabaa in lagu fuliyo kuwaasi waxay geysteen boowe puntland waxaas ma aqbalayso arhooy war mahaytana galmudug magaagii walku bedeli maylin biyey magaagali ley siiri sababtoo ee siiri wadamo badan haddan gaar ee kale waana iska khilaafsan yihin aleeri galmudugna xisbiye badan ururo badan siyaasiyiin badan widaado tir badan iska haysadan alaleeya reed maysiin lahaa walaahi aan la yeelin oo bilaahi la yeelaynin dooni mayniyo hataa id sax an eta aryaadhaha war ma haysiina cafar iyo soomaali shir lagu heshiisiiha ayaa socdaa la yidhi horta jigjiga inuu ka dhacay waa hubaa qaybta dambe meha ay ka dhacaysa ma hele laakiin waxaan la yaabana cafar iyo soomaali waxa isu keena cafar horta xaynaga soo jiree ciridka ha laga toobee war mayleeray eebshishaag eebduduwa karoona burhaan inoo anfar ay moo shiidina adiguna muggaan warramaad ee raas la soo boodaa indhaha ka soo hoye haddii uu bele joogo dadku waa isbartaahe burhaan soo cafar maaha haddii uu xamar joogo dadku waa isxantaaye xayirsow ciyaalka xaafadda ma warnimiyan arabho dogowtana amna ama hakeeraasa laari abdulun wal ankaaranhayna ma hakeerna ilaahay noo nisbeey warwar ma haystaana idaacadda daljir waxay sheegtay hadda ka hor in booliiska puntland dadka koonfurta soomaaliya ka soo jeeda ay jirdil nafta uga qaadeen kadibna idaacadina waa la xihay agaasimihina waa la xihay kadib agaasimihii la soo daayay ayaa warbaahinta la hadlay wuxuu yidhi dadkii la dilay aan sheegna waa been wixii idaacaddan sheegtana waa been waxaan sheegi doonnana waa been hadda dadku markay dhegaystaan ninkaa warkiisa waxaa hadda sheegaysana waa been bay yidhaaheen maadaama nin la dirqinayaa u eg tahay waraadhe agaasimaha ma malagiisiiba qol lagu geeyeen isbeenin badana war tolmaan markii la dhagaystay magaciisa haddii la weydii lahaa xataa waa beenin lahaa war hanti dhowraha guudba lacagtii uu soo qor inay maqan tahay waa tii oo beeniyey war hanti dhowraha sheegaysid iyo taalmaanka iyo kuwa khasbiba iyo adinkaba ii imaada waad baala tiiray ayna daawaya ii imaada warnimiyow gobolka wagooyi bare kenya ngoradaasoo uneynay lf d nkasaana ilmi maeleeray meelwar ay inoka dabaaladan maageen shan onog irkii dhulku meelmi gobaden walwaaye meelaka dhimadan aleeri wardayrtaani sanadkaasay u da'day dad badan inay qaadaysana waa iska malaynahay war baddaan marka roobku ka bata biyaa la moodaa aryaadhaha guddoomiye cumar finish waxau booqday laamiya mugdhow la dhisayo eber roobki ka dhiga mugga waxaanu filaa shirkadihii dhisay inuu maxkamad la kori doono war guddoomiye cumar finish wuxuu booqday garoonkii ex banaadir la dhihi jiray haddana injineer yirisow loo bixiyey oo habeen madow lagu cayaari rabo oo nalalkii la gelinayo war yaadeen booqasho war maaha maxaad kalaad noo haysaan haddaan la booqaseen wax loo qabaha waryaa dowladnimadu jacayl maaha war shaqaa la rabaa ee booqasho keliya lama rabo
war wixii kale maana iskuma hayna u qabsada way waalayihiin ikeen ikeen way waalayihiin waa baasha waa baasha
waa mahadsan yihiin saaxiibada xubinta kalaman barnaamijka inta si caawa ku dhaya waxaan kaga tagay heystaan tani kulan dambe waxaan leenahay saaxiibayaal guul iyo gobonimo فقيرة شالنبا تبرتي ما إحبها سياسدي ما بينبا مصيري وخيامة مساقيرة شالنبا تبرتي ما إحبها ما كنش على صبالك يا عروسة صاحبة مسوق أنا مانيو تعبي يا دربامبا دربامبا ما كنش على صبالك يا عروسة صاحبة مسوق markii lagu saluugana saltanada saltanada ku dirirba masalan kafuulba markii lagu saluugana saltanada saltanada ku dirirba dadkaagoo sagaal qaday ma sibraar ka dhaansa macansidigta maala adiguna sidaadaba gaajada la seexa adiguna sidaadaba gaajada la seexa dadkaagoo sagaal qaday ma sibraar ka dhaansa macansidigta maala adiguna sidaadaba gaajada la seexa adiguna sidaadaba gaajada la seexa ma sidaad doonta yeelba ma sinaan ka diido sanka kibir sanka kibir sanka kibir la taagba masidaad doonta yeelba masinaan ka diido sanka kibir sanka kibir sanka kibir la taagba matabaniyo sideed gobol isahdima u yeelo mid facalan dulsaarba matabaniyo sideed gobol isahdima u yeelo mid facalan dulsaarba sokeeye dhalashada siji qura ka wada yimi si kala fogeeba sokeeye dhalashada siji qura ka wada yimi si kala fogeeba siyaasadii maxay tahay maxay tahay siyaasadii maxay tahay siyaasadii maxay tahay maxay tahay siyaasadii maxay tahay